odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa sheegay inaanay dadka dalka soomaaliya aanay ka hirgeli doonin dastuur gaaleedka ay horboodayaan gaalada caalamka iyo kooxda rajada soomaaliya nabadeen maxamed axmed guleed oo ka mid ahi odayaasha dhaqanka golaha islaamiga wyaana afeenka odayaashaasi oo la hadlay idaacadda islaamiga l andalus ayaa waxa uu sheegay in dastuur gaaleedkaasi ay horboodayaan gaalada caalamka iyo kooxda rajada soomaaliya aanay gebi ahaanba dalka soomaaliya ka hirgeli doonin dastuurka ummadda soomaaliyeedna uu yahay kitaabka qur-aanka kariimkahi horta waxaasi dastuur maahan maaragtay wax soomaalidan ugu jirtana maahan shirfool maaragtay gaaladu dhigatoo badin ay rabto soomaaliya inay lugaha u geeliso weeye odayaasha laleeyahay waa saxiixeenna oo waa ansixiyeenna ma ahan odayaal soomaali matala waa niman maaragtay hunguridoon iska ah oo nolol maalmeedkooda maaragtay oo ciriiri inta ka galay meelaha gaalada maaragtay wax u doontay weeye ma ahan odayaashii dhaqanka oo soomaaliya oo la yidiin oo soomaali matala niman haddee gaaladu maaragtay koofi iyo cimaamad madaxa usoo saartay weeye oo danahooda ku fushanaysa oo damiir raawayaala dastuur horta marka u horraysa ilaahay baa dastuur fiicanna siiyey oo noo soo dejiyey hadde mid gaala maaragtay soo doodhoobtana waa maaragtay yeeli mayno aqbalina mayno kuwa yidhi waa saxiixaynaana maaragtay waa cambaaraynaynaa waa naleecaynaynaa soomaalina ma matalaan waa nimanaan damiir lahayn waa niman dabadhiif iska ah waa niman gaaladu iska ilhaamaysatay waa nimanaan gaalada wax ka diidi karin oo gaaladu sil ka hayso marka ummadda soomaaliyeedna haddee waxaan uga digaynaa inaan tas waxaas la raacin dastuur uusa ahayn ine dastuur waa kii alla noo soo dejiyey waxaana hadalka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ku soo-aadayay xilli maalinimadii shalayto ergada odayaasha calooshshaqaystayaasha ay gudaha magaalada muqdisho ay ku ansixiyeen dastuur gaaleedkaasi